sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r dadkani ayaa waxaa lagu waayey xeebaha libiya oo ay ka shiracdeen kadib markii doonyihii ay saaraayeen ay badda ku qarraqmeen khamiistii shalay shirarkan ayaa noqonaya kuwii ugu ballaaraa ee ka dhaca badda mediteraneanka sannadkan qiyaastii boqol iyo afartan iyo toddoba dad ka badan ayaa waxaa soo badbaadiyey kalluumaysato reer libiya iyo ilaalada xeebaha ee dalkaasi sida ay sheegtay u n h c r hay-addu waxay intaas ku dartay in laba ka mid ah dadkaasi lasoo badbaadiyey ay xaaladoodu halis tahay oo la dhigay cusbitaalka doonida dadka laga soo badbaadiyey oo ka samaysnayd loox ayaa waxa ay kusii jeeday yurub ka hor intii aysan rogman meel ku dhow magaalo la yidhaahdo alqumus oo dhinaca bari kaga beegan caasimadda dalka libiya ee tripoli doono kale oo siday ilaa iyo boqol iyo konton qof ayaa weli dadkii saaraaraq iyo ruuxba la la-yahay waxaana laga cabsi qabaa inay badda ku hafteen ugu yaraan lixdan iyo shan qof ayaa ku dhintay shir sidan oo kaleeto bishii mey ee lasoo dhaafay dhacay markii dooni ay saaraayeen ay ku degtay xeebaha tunisiya kooxo iska soo horjeeda iyo shabakado magafayaal ah oo dadka ka ganacsada iyo kuwa tahriibaya ayaa ku xoogaystay libiya tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii kalitaliska ahaa mucamar al kadaafi sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii dad ka soo kala jeeda guud ahaan waddamada afrika oo ka cararaya saboolnimo colaad iyo dowlado gacan adag ayaa waxaa caadiyan ay sii maraan dalkaasi libiya waxaa loo baahan yahay tallaabo deg deg ah oo loo qaado sidii tahriibayaasha loogu horjoogsan lahaa in ay doonyahaasi raacaan iyadoo loo yaboohayo qaabab kaleeto oo badbaado leh oo ay ku socdaali karaan sidaasna waxaa yidhi charle yaxley afhayeenka u n h c r ee arrimaha qaxootiga iyo tahriibayaasha ee badda mediteraneanka kumanaan qof ayaa ka gudba badda mediteranean sannad walba oo gala yurub inkastoo tirada dadka gaaraya yurub ay yaraatay tan iyo markii uu adkeeyey talyaaniga oo ka xirtay xuduudihiisa biyaha doonyaha sida muhaajiriinta iyo kuwa ururada aan dowliga ahayn ee ka soo badbaadiya dadkaasi badda heshiise oo uu talyaanigu la gal libiya ayaa ku qasba maraakiibta iyo doonyaha sida tahriibayaasha inay dib ugu noqdaan libiya siyaasaddaasi oo ah mid aad ay u dhaleeceeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha bishan julaay oo sii dhammaanaysa keliya qiyaastii afar kun oo qof ayaa laga soo celiyey badda oo libiya dib loogu celiyey sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee laanqeyrta cas oo arrimahani ay iska bahaystaan qaramada midoobay